الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة الله سبحانه وتعالى ayaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo wixii samaha iyo khayrku ku jiro kelimadan oo ku saabsan sidii horeyba loo sheegay qoyska muslimka ah waxaan isleeyahay malaha mawduucan daaweyntiisa waxaa kaaga ficnan lahaa culimmada idinla nool ama idinla noolaatay hadda ka hor sababtuna waxa weeye waxaa ka mida qawaacidda alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi baa la yidhaahdaa shayga markaad xukumayso waa inaad sawir buuxa ka haysata wey waa inaad si fiican u fahamsanta haddii kale waxaa dhacaysa haddii aadan arrinta si fiican u fahamsanayn dhinacyaheeda kala gedisanna aadan si fiican uga warhaynin waxaa imaan kartaa ama dhici karta inaad xukm khalada saarto ama sidii daawadeedu ay ku habboonayd si ka gedisan inaad u daaweyso waxaa la yidhaahdaa tashkhiiska iyo cudurka marka hore in la qiimeeyo oo cudurka la ogaado ayaa ka horeysa daaweyntiisa mujtamacaadkiinan markaa muslimkaa ee waddamada reer galbeedka yimid ee degay xaasaska ku yeeshay carruuraha ku leh waxaa laga yaabaa cudurrada khaaskaa ee bulshooyin haysta qoysaska ku nool waddamada reer galbeedka inay aada uga gedisan yihiin mashaakisha iyo cudurrada haysta qoysaska muslimka ee ku nool ama waddamada islaamka ama waddamadan ka nimid siday dooniba ha ahaatee mawduuca qoysku runtii waa mawduuc muhim ah wixii ilaahay subxaana wa tacaala iga waafajiyo um baan insha allahu tacaala ka odhan doonaa waxaan allalah weydiisanayaa subxaana wa tacaala inuu gafka iyo khaladka naga ilaaliyo idinkana waktiga aada wax dhegaysanaysaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idin geliyo marka labaadna waxa aada maqlaysaan dad wax ku qaato oo ku intifaaca inuu ilahay idinka dhigo subxana wa tacala walaalayaal saan horeyba u sheegay qoyska arrintiisu wakti hore iyo haddaba waa arrin mudan runtii in badan in laisdul taago waa arrin mudan in badan in laga hadlo waa arrin mudan in badan in laga sheekeeyo oo xal loo raadiyo oo cudurradeeda la daaweeyo oo si rasmiya runtii waxa weeyaan wax looga qabto sababtuna waxa weeye qoysku wuxuu asaas u yahay ama gundhig u yahay bulshada bulshada iyo mujtamacuna waxay gundhig u tahay dawladda silsilad ishaysata wey marka haddii qoysasku ay ficnaadaan bulshadaas qoysas bay ka koobantah waa mujtamac xubnihiisa ay fiican yihiin ay fayow yihiin oo nadiif yihiin haddiise ay dhacdo inay ama qoyskii u burburo ama maahe macnaha waxa weeyaan maaragtay xubnihii kaleeto ee qoyska ka hooseeyo bulshadu nadaafadii la rabay iyo qaabkii la rabay laga waayo runtii way adag tahay mujtamacu inuu noqdo mujtamac sidii la rabay iyo dowrkii iyo kaalintii laga rabay qaato way adag waxaan jeclahay marka inaan mawduuca dhowr qayboyn u qaybiyo qayb inaan darsigan maanta iyo muxaadaradan maanta aan ku qaadanno insha allahu tacaala qaybaha dambena jaanis dambe biidn illahi tabaaraka wa tacala inaan la sugno ayaan jeclahay haddii aan la idmo waxaan ku bilaabayaa hadalkayga allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala marka koowaad walaalayaal rabbigeen wuxuu ku mahadsan yahay marka koowaad kamaal iyo dhammaystirnaan iyo wax laysku ammaano isagaa iskale wixii isaga ka soo hadhay waa dhiman yahay ceeb buu leeyahay isaga ayaa wuxuu yahay midka dhammaystiran oo meelna ayna dhimanaan ka soo gelin saa ilaahay mahad buu ku leeyahy waa ku ammaanan yahay subxaana wa tacaala sa labaadee rabbi ku ammaanan yahay waxay tahay wax kasta oo laysku ammaano oo aynu haysanno isaga xaggiisa ka yimaadeen wma bikum min nicmatin famin allah uma ida massakum aduru failayhi taj'aruun wax kastood haysataan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka timid markay dhibaata idin qabatana isagaad u dhawaaqataan oo xaggiisaad u carartaan rabbigeen subxaana wa tacaala marka waxaan nahay oo dhan isagaa inaga dhigay isagaa rabbi subxaana wa tacaala ina abuuray abuuristeenii ninna kalamuusan tashanin adigana lagaama talagelinin waalidkaana lagama lagalama tashanin cid ilaahay ku kaalmaysayna ma jirto subxaana wa tacaala allana subxaana wa tacaala xaq iyo waajib ugumaadan lahayn inuu ku abuuro rabbi isagaa ku abuuray subxana wa tacaala adoon jirin buu adduunyadan ku keenay markuu ina keenay rabbi subxaana wa tacaala xubnahan qiimaha badan iyo qaabkan quruxda badan inoo abuuray ayuu haddana alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo diyaariyey noloshan aynu ku nool nahay waxa nolosheennu u baahan tahay oo dhan baa laynoo diyaariyey waxaa laynoo diyaariyey hoygii baa layna siiyey waxaa layna siiyey cuntadii baa layna siiyey waxaa layna siiyey cabbitaankii baa layna siiyey waxaa layna siiyey intaa markii layna siiyey haddana shahwaa ina qabatay oo shahwadii meeshaan ku gudan lahayn iyo nidaamkaan ku gudan lahayn baa laynoo habeeyey intaasoo dhan waxaa ka weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey nidaamkii noloshani ay ku hagaagi lahayd rasuul buu rabbi inoo soo diray malag buu xaggiisa ka soo diray rabbi subxaana wa tacaala nebi maxamed buu malagii u yimid fariintii ilaahay buu soo gaadhsiiyey innagana nebi maxamed baa inoo keenay fariintii rabbi subxaana wa tacaala waxaa lainoo keenay nolosheenna dastuurkii aan ku dhaqmi lahayn hadday qoys tahay hadday bulsho tahay hadday qaybaha dhaqaalaha tahay hadday dawlo tahay haddii ay mujtamac tahay haddii ay nooc akhlaaq tahay hadday cibaadaad iyo wax ilaahay loogu dhowaado tahay nolosheenna nooc kastoo ka mid a nidaamkii ay ku socon lahayd buu rabbi inoo soo dejiyey subxana wa tacala waa kitaabka qur-aanka iyo dhaxalkii nabigeenna sunnadii nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh labadaasaa laynooga tegay waa nicmada ugu weyn ee rabbi bixiyey subxaana wa tacala sidaas daraaddeed iyada marka la fiiriyo nicmada iyada ah nicmada waxa kaloo dhan waxay noqonayaan wax yar bay noqonayaan ilmaha lagu siiyey waa wax yar qoysku waa wax yar xoolaha lagu siiyey waa wax yar caafimaadku waa wax yar caqligu waa wax yar marka la garab dhigo diinta ilaahay ku siiye subxana watacala iyo iimaanka saas daraaddeed baa nabigeenna wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyaa adduunyada mid uu jecel yahay iyo ruuxuusan jeclaynba laakiin iimaanka alla ma siiyo ruuxuu jecel yahay cid aan ahayn haddii adduunyadu ay qiimo leedahay alla subxaana wa tacaala dadkuu necab yahay wuu ka qadin lahaa gaalada muuse wax ka siiya xadiidka nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu aleyh ka sugan baa rasuulkeennu wuxuu leeyahy low kaanat iddunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbata maa hadday adduunyadu ilaahay agtii u dhiganto kaneecada garabkeeda wax kaneecada garabkeeda leeg waa shay aad u liito oon qiimogal ahayn intaa hadday adduunyadu u dhiganto alla agtii gaalada muusan kababiya a ka siiya laakiin gaalada waxaa loo siiyey ilaahay agtiisana qiimo ku lahayn saas daraaddeed ba rabbigeenna wuxu uhi subxaana wa tacaala kullan numiddu haaulaa wa haaulaa'i min cafaa'i rabbik wamaa kaana cafaa'u rabbika maxduura kuwan gaaladaana waanu siin kuwan muslimka ee mu'miniintaana waanu siin labadooda midna looma diidin bu rabbi yihi subxana wa tacala oo allow gaalada waad necebtahay oo mar rabaadaan nagu yidhi maad u diidid adduunyadan qiimo agtiisa ilahay ka lahayn subxana wa tacala laakiin shayga qiimaha leh ma taqaana shayga qiimaha leh ruux qiimo leh baa la siiya shayga ilaahay agtii qiimogalka ka ah waa iimaanka iyo diinta iyo akhlaaqda saas daraaddeed iimaan iyo diin iyo akhlaaq ilaahay wuxuu siiyaa agtiisa mid qiimo kale agtiisa mid qiimo kale oo magac ku leh oo mansilo iyo darajo ku leh iyuu ilaahay diin siiyaa subxana wa tacala raallina ka yahay laakiin adduunyada wuxuu siiyaa mid ardaal oo liita oo ilaahay jiritaankiisaba diidan iyo mid mu'min oo ilaahay rumaysan labadaba alla waa siiya subxana wa tacala allah marka walaalayaal nicmada ugu weyn ee inaan ku mahadinno ay waajib tahay qalbigeennana ay aad ugu weynaato waa nicmada diinta iyo iimaanka wey waxan kaloo dhan waa lagula wadaagaa waxan kaloo dhan waa lagula qabaa haddaad wax cunto ood cunto haysato xooluhuba waa cunaan haddaad hoy haysato xooluhuba hoy waa haystaan haddaad wax cabto ood cabbitaanka ku faraxsan tahay xooluhuba waxwaa cabbaan haddii aad xaas iyo shahwo meel lagu guto aad macnaha waxay ku faraxsan tahay xooluhuba shahwada waa gutaan carruur aad leedahay haddaad ku faraxsan tahay yacni waxa way xooluhuba waa dhalaan intaa wax lagu farxo weyn ma laakiin maxaa lagu farxaa waxaa lagu farxaa allah subxaana wa tacaala diin iyo iimaan inuu ku siiyo akhlaaq wanaagsan inuu allah ku siiyo subxana wa tacala midaasaad kaga soocan tahay kagana qiimo badan tahay khalqiga intiisa kale kaga qiimo badan tahay waana midda ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey khalqi uu jecel yaho aad u yar tiro yar buu ilahay siiyey subxana wa tacala sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh maalinta qiyaamada marka la tago aadam buu ilahay u yeedhaya subxana wa tacala aabbaheen markaasaa rabbi wuxuu ku leehay subxana wa tacaala aadamow naarta carruurtaada aad dhashay intii naarta loogu talagalay soo saar baa la odhanaya markaasu wuxuu leeya yaa rabbi min kam rabbigow inteen soo saaraa boqolkiiba intee markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala min kulli alfin tiscu miatin wa tiscun wa tiscuun kunkiiba waxaad soo ka soo bixisaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar baa la odhanaya waa maalinkaasuu yidhi nebigu sal alay waslam maalinka ay dhallinyaradu ciraysanayso oo midii uurka lahayd ilmihii soo tuurayso oo tii nuujinaysay ilmaheeday ah helmaamaysa oo dadkii aad arkaysa ayago ood moodaysa inay sarqaansan yihiin ma sarqaansanee cadaabka ilaahay baa wey khamro mayna cabbin darooga mayna isticmaalin ma sarqaansana laakiin waxa hortooda ka muuqday la waalan yahay oo la wareersan yahay maalinkaa marka yacni allah subxaana wa tacaala wuxuu qadaray kunkiiba hal ruux inuu iimaanka siiyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaahanna in iimaanka laga qadiyo cadaab ilahay ugu talagalay subxana watacala shayga marka walaalayaal qiimaha leh waa midkaas oo ruuxii ilaahay siiyeyna ay laazim tahay inuu garto oo qalbigaaga ay ku weynaato haddayna taasi dhicin oo aan iimaankiiyo islaamnimada ilaahay ina siiyey intaa inagu wareegsane khalqigana uu ka qadiyey qiimaha ay leedahay haddaad garan weydaan ilaahay subxaana wa tacala waa idinka qaadanaya wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum baa la yidhi subxana wa tacala haddaad jeedsataan ood khayrka iyo wanaagga nacdaan ood ka jeedsataan kuwa idinka fiican buu ilahay idinku bedelanayaa kuwa markuu idinku bedeshana idinkoo kale noqon maayaan ya ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuunah ruuxii diinta ilaahay nace oo ka tagow oy qiimo la yeelan weydow waxaad ogaataa waxba lagugu fali maayo alla wuxuu keensani kuwa jecel isaguna uu jecel yahay diintiisa fuliyo u shaqeeya raalli ku ah oo ku qanacsan oo allah subxaana wa tacaala miyuu kuu baahan yahay mise adaa u baahan ma adaa u baahan allah subxana wa tacala mise wuu kuu baahan yahay diinta ilaahay ma adaa u baahan mise waxa weye iyadaa kuu baahan allah khalqigiisa uma baahna subxaana wa tacala waxbana inoogu fali maayo ya ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid war idinkaa allah u baahan ee alla waa idinka maarmaa subxaanahu wa tacala xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waa ka nabigeenna odhanayo kulligiin haddaad isu tagtaan oo dhammaantiin aad yeelataan ka idin kulliisa qalbigiisoo kale wada yeelataan mulkigayga iyo boqortooyadayda waxba yeeli maysaan ka idinku fiican haddaad qalbigiisoo kale wada yeelataan ood wada ficnaataanna mulkigayga waxba ku kordhin maysaan idinka iyo shaqadiinna iyo camalkiinnagu allah waxba uma dhimi karno samadani waxba uma dhimi karno dhulkani wax inoo noqon maayo qoraxdu wax inoo noqon mayso maamulkan ilaahay waxba kama bedeli karno laakiin adigaa waxaa tahay miskiinka sabarta daran caqliga aan lahayn garashadiisu kooban tahay aragtidiisu kooban tahay sabartiisu kooban tahay ee allah u baahan subxaana wa tacaala allah innagaa marka u baahan walaalayaal sharcigiisa haddaan isaga aynan qabsaninna shaki ma laha inaynu adduunna khasaarayno aakharana inaynu meel xun ku soconno oo labadii nololoodba labadii nololoodba inaynu hallaabayno shaki ma laha walaalayaal marka mabda'an qiimaha badana ilahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa mabda' aan waxba ka tegin waa mabda' wax walba inoo kala dhigdhigay waa dastuur ilaahay ka soo degay oo bini aadam uusan feegaarkii ahayn wax bini aadam ku feegaaray oo uu macnaha waxa weye sameeyey ma laakiin waxaa soo dejiyey allihii subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulka abuuray wuxuu kuu sameeyey qoyskaaga iyo nidaamkii aad ku dhisi lahayd iyo qaabkaad u maamuli lahayd nidaam buu ilahay kuu dejiyey subxana wa tacala meella aadan ka helin bulshada aad ku dhex nooshahay xidhiidhka idinka dhaxaynaya xuquuqda idinka dhaxaysa nidaamkaad ku socon lahaydeen allah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala meel kale ka heli maysa wax la mida iyadoo kale inaad meel kale ka hesharse lagama qabto dawladdii iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedii iyo maxkamadaheedii iyo calaaqaadkeedii dibadda iyo kulli yacni waxa weeye nidaam dhammaystiran oo isagoo kale aydan meel kale ka helayn buu ilaahay soo dejiyey subxana wa tacala uma baahana inaynu macnaha inagu maskaxdeenna ka shaqaysiino inaynu dejinno uma baahana keliya wuxuu u baahanya waa bisil yahay qaasa oo cuna waa diyaare qaasa oo ku dhaqma wax badan inoogama baahna laakiin waxay arrintu ka go'daa inaad ku qanacsantahood rumaysan tahay diyaarna u tahay inaad ku dhaqanto waxa mashaakil ina haysto o dhan insha allahu tacala waa xalisnay qoysku mar marka walaalayaal mabda aad asaasiga ah een soo sheegnay ee ilaahay inoo soo dejiyey mabda'a isaga ah in lagu saleeyo ayaa asaaskiisa ah halkaas ayay qodobka koobaade wax ka bilaabanayaan saa iyadaaba leanna waxa weeye qoysku arrin la dhayalsan kara ma aha waa asaas noloshu asaas badan yuu asaas u yahay inuu asaas yahay waxaad ku garan kartaa guriga marka la dhisayo waxaa jira dhagax la yidhahdaa dhagaxa asaaska oo gurigu ka bilowda bulkeetiga ugu horeeya guriga la dhigo ee ku taagan yahay dhagaxa asaasiga ah bulshada waxaa u ah qoyskaa u ah inay arrintu saas tahayna waxaad ku garan kartaa allah subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu allah abuuray oo carrada iyo dhulka ka abuuray tilaabadii xigtay waxay ahayd wehelkiisii nolosha kala qayb qaadan lahayd inuu ilaahay u abuuray subxana wa tacala qoftii dumarka ahayd ee nolosha la wadaagi lahayd baa isaga laga abuuray laftiisa xawaa sida rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaalan kaiira wanisaa allah iska jira baa la yidhi subxana wa tacala cadaabkiisa iska jira ka baqa allahaasi waa midka idin abuuray oo naf keliya idinka abuuray naftaa uu idinka abuuray xaggeedana ka abuuray xaaskiisii ka abuuray waa aadam nafta laynaga abuuray xaaska laga abuurayna waa xaaskiisii xawaa aadam iyo xaawo markii la abuuray waxaa samaysmay qoyskii ugu horreeyey oo lafdhabareed u lafdhabar u noqday bulsho la yidhaahdo bini aadam xaawaa la abuuray intaan aadam wax kalaba loo samaynin mar alla markii jannada intuu ka yimid dhulka uu yimidba inta intaan macnaa dhulkaba la keeninba xaawo ayuu alla ku lamaaniyey subxana wa tacala qoys bay noqdeen halkaasaa marka waxaa ka bilowday tarankii bini aadamka wabasa minhuma rijaalan kaiira wanisa'a dumar fara badan iyo rag fara badan baa marka ka farcamay aadam iyo xawaa arrintu marka qoysku ahmiyadda uu leeyahay waxaad ka garani bini aadan markuu ilaahay asaaskiisii asalkiisa abuuray waxaa lagu xijiyey inuu qoys noqday qoyskaasaa marka carruurtii ka dhalatay bini aadamka intiisa kale ka tarmeen dumarkii ka yimaadeen raggii ka yimaadeen dariiqada keliyatee marka bini aadamku ku tarmi karo ayaa waxaa laga dhigay rag iyo dumar inay isu yimaadaan ilahay baa qadaray subxana wa tacala waa qorshe rabbi subxana wa tacala laakiin masaladu waxay kutusaysaa ahmiyadda uu qoysku leeyahay unuga koobaad inuu yahay unuga koobaad hadduu hallaabo oo geedku uu jiridda ka xumaado jiridda iyo salka hadduu ka xumaado iyo inuu caleentiiya laamaha ka xumaado way kala tahay geed jiridda ka xumaaday ama xididada ka xumaaday waa u dhammaatay waa dhacaya macnaheedu waxa weeyaan haddii qoysku xumaado bulshadaasi inay jirtaay way adag haddii qoysku uu kala furfurto bulshadii waa kala daabsantay haddii qoysku uu isku dhaco cudurro galo macnaha nadaafaddii iyo qiimihii uu waayo iyo xishmaddii bulshada dhan xishmadda waa waaysa hadduu qoysku barakaco bulshadu waa barakacsan hadduu qoysku nabadgeliyo waayo bulshadii nabadgelye la-aan way hadduu qoysku diin la-aan ku dhacdo bulshadii waa diin la-aan asaaska loo noqonaya marka saldhigga u ah bulsho haddaad noqoshiyo mujtamac waxa weeyaan waa qoysku qoysku hadduu dhisan yahay bulshadaasi waa dhisanta talabaadii waxa weeye oo ahmiyadda qoyska kutusaysaa mustaqbalka dadka lagu talagashan yahay inay nolosha hogaamiyaan oo carruurta ah madarasada ugu horraysa iyo meesha ugu horraysay ka afbartaan ay ka soo baxaan ay waxbarashadooda iyo thaqaafadooda iyo aragtida iyo ka qaataan waa qoyska wey waa aabbihi hooyo iyo carruurta ka waaweyn mustaqbalka ragga hogaaminaya meeshay ka soo baxaan intaynan iskuul la geynin jaamacad la geynin dad kale aynan afkooda dhegaysanin waxa ay dhegaysanayaanoo wax ka qaadanayaanoo wax ka arkayaanoo wax ka maqlayaan waa qoyska iyo bulshadiisa kooban afraadda bulshada qoyska ee kooban ayay carruurtu wax ka qaadanaya meeshaa wixii yaalla hadduu xun yahayna carruur xunxun baa bulshada usoo baxay midho xun baa usoo go-aya bulshada usoo go-ay haddii meeshaa waxa yaalla uu hagaagsan yahayna carruur wanaagsan iyo midho wanaagsan baa bulshada usoo go-aya mustaqbalka bulshadaasina waa hagaagayaayo dee rag fiican baa usoo go-aya midho fiican baa usoo baxayo berrita ay lagu tashan karaysa arrintaa rabbi rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa tilmaamay nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitrati buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kama tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tajiduuna fiiha min jadca'a buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh mid kasta ilmo kastoo la dhalo marka uu dhalanayo waxaa lagu dhalaa caqiida toosan baa lagu dhalaa islaannimuu ku dhashaa isagoo hagaagsanoo ilaahay qalbigiisu uu ilaahay yaqaano ayuu ilmuhu dhashaa markuu dhasho oo bulshada uu qoyska dhex yimaado kadib labada dhashay ee markaa gacanta ku haya ee uu ku dhex korayo ayaa waxa ay haysteen ayay markaa kadib siiyaan hadday yahuud ahaayeen yahuudi bay ka dhigaan hadday nasaaro ahaayeen nasraani bay ka dhigaan hadday majuus ahaayeen dabka caabuda majuus bay ka dhigaan ilmihii majuusi ka dhigaan markii hore muxuu dhashay isagoo hagaagsan buu gashay laakiin yaa summaday yaa mabda'an xun ka dhaadhiciyey yaa sidan u dhigay waalidkaa sidan u dhigay nebigu tusaaluu ka bixiyey salawatu rabbi waslamu aleyh wuxuu yidhi ilmaha xoolaha neefka xoolaha markuu dhasho wuxuu dhalanayaa isagoo dhammaystiran oon dheg ka jeexnayn dheg aan go'nayn meella ka sumadnayn isagoo dhammaystiran buu dhalanaya hadhow markuu dhasho oo ilmihii neefka ahaa uu koro ayaa marka waxaad bilaabanaysa in dhegta laga gooyo dhegta la jeexo meel laga sumado yacni waxa weeye ninkii lahaa ayaa sumadduu rabo ku samaysanaya markiisi hore laakiin wuxuu dhashay isagoon sumad lahayn isagoon meella ka jeexnayn isagoon meel la go'nayn ilmaha yarka ah ee guriga ku dhex dhalanaya ee qoyska dhexdeeda imaanayahay saasoo kale u ku imaanaya isagoo dhammaystiran caqiido toosan islaam ah hagaagsan ayuu imaanaya laakiin yaa sumadaya hooyadii aabbihi baa sumadaya hadday yahuud yihiin sumaddii yahuudday siinaya hadday majuus yihiin sumaddii majuustay siinaya haddii ay yihiin macnaha waxa weya maaragtay nasaaro yihiin yani sumaddii nasaaraday siinayaan yacni waalidka ayaa wuxuu yahay meesha koobaad ee ilmuhu wax ka qaato haddii waalidku akhlaaq uusan lahayn ilmaha guriga ka soo baxaya akhlaaq ma leh hadduusan waalidku diin lahayn ilmo aan diin lahayn baa guriga ka yimaada haddii ayna waalidku yacni waxa weeyaan aynan darowgada iyo waxyaalaha maandooriyaha iyo waxyaalaha isticmaalaan ilmo waxaa ku koray oo ay la quman tahay baa meesha ka yimaada haddii waalidku hagaagsan yahay oo dad quman oo diin laho ilaahay ku xidhan ay yihiin ilmo diinla baa guriga ka soo baxa wahaakadaa meesha koobaad iskuulka koobaad madrasada koobaad ee ilmuhu wax ka qaato waa qoyska muhiimad wey marka sideedabana bulsho haddii la doonayo in wax laga qabtaayo oo mustaqbalkeeda wax laga qabtaayo meesha wax laga dhisaayo waa carruurta matalan tusaalan inu siinaya reer galbeedku matalan markay kusoo duuleen caalamulislaami ay kusoo duuleen oy doonayeen qasulfikri maskaxda inay kaga duulaan duulaankii iyo dagaalkii ciidamada iyo waxyaalahan inta laga baxay laysku dayo caalamulislaami fikrad ahaan iyo manhaj ahaan in loola dagaalamo dagaalku wuxuu ka bilowday dadkii da'yarta ahaa iyo carruurtii iyo manaahijtii waxbarashada in laysla helo meeshaas waa ka bilowday markii intaa laysla helay carruur waxaa soo baxday aan calaaqa la lahayn taariikhdii dheereyd ee islaamka aan calaaqa la lahayn guushii muslimiinta aan calaaqa la lahayn bulshadii muslimka aan calaaqa la lahayn diintii islaamka wixii qiimo lahaa oo dhan agtooda ayna qiimo ka lahayn limaada lianna waxa weeyaan waxaa lagu guulaystay intay da'yaraayeen in la dhiso oo la samaysto oo sidii la rabo loo sameeyo meeshaasina arrintaasina waxay kutusaysaa ahmiyadda uu leeyahay qoysku ayay kutusaysaa bini aadamka tarankiisa ayaa ku xidhan qoyska haddii uusan qoys jirin bini aadamka tarankiisu ma jirayo saas daraaddeed baa shareecada islaamka iyo diinta islaamku waxay walaalayaal inugula talisay oo aad ugu dadaashay sidii loo dhisi lahaa qoyska loo dhisi lahaa qoyska dhismihiisa lagu dadaala le limaada lianna jiritaankii bini aadamkaa ku xidhan haddaan qoys jirin bini aadamkii ma jirayo haddii la yidhaahdo sida xoolaha oo kaleeto meeshii layska soo gaadhaba labadii isla soo gaadhaba waydinkaa oo qoys dhismaya ma jiro waajibaad ma jiro xuquuq ma jirto laba laysku og yahay oo bulshada ku yani waxa way bulshadu isku og tahay oo hebel iyo heble la yidhaahdo nin iyo xaas isu ah ma jiraan nin walowba meeshaad soo gaadha shahwadaada ku guda hadday noqoto macnaheedu waxa weeye waxaa lumaya carruurta iyo xuquuqdii iltisaamaadkii korintii jiritaankii bini aadamka waxaana lumay hadday noqoto sida xoolaha intaad suurto uun oo kulaylka ku hayo uun isdhaafiso un iska dhaqaaq bini aadamkan ad arkaysaan ma jiray adiga waxaad ku soo kortay aabba kugu xisaabtamaya iyo hooyo kaa naxaysa iyo dad mustaqbalan kugu xisaabtamaya oo beerkoodii iyo jidhkoodii qayb ka mida aad tahay ayagaa ku halgamaya kuu rafaadaya hooyadii baa kugu rafaadaysa aabbihii baa kuu shaqaynaya waxay taasi ku timid waa guurkan iyo qoyskan ilaahay subxaana wa tacala isku lamaaniyo taa haddaynan jirin bini aadam ma jiray bini aadamkaad arkaysaan qoyskaas iyo unuga qoyska ayuu ku jiraayay bini aadamka tarankiisa iyo sii socoshadiisu ma ay soconayso saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ina amray in qoyska la dhiso oo rabbi subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi waankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadli u guuriya buu rabbi yihi subxaana wa tacaala bulshadiiyey kuwa aan hoyga lahayn ragga aan lahayn xaasaska lahayn iyo dumarka aan ragga lahayn u guuriya buu rabbi yihi subxana wa tacaala hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin ilaahay baa deeq waa ka nabigeena odhanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh saddex ilaahay baa subxaana wa tacaala xaq iskaga dhigay inuu u kaalmaynayo saddexdaas waa ninka guurdoonka oo guursanaya isagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu ku dhowrsado oo zine iskaga ilaaliyo ilaahay baa xaq iskaga dhigay inuu caawinayo o u kaalmaynayo ka labaad waa ninka addoonka oo sayidkiisa la heshiiyey oo mukaasabka la yidhaahdo oo doonayo xoolihii uu ku xoroobi lahaay oo sayidkiisa siin lahaa ilaahay baa u kaalmaynaya buu nabi ui salawatu rabbi wasalaamu calayh midka saddexaad waa ninka duulaanka oo jidka ilaahay subxana wa tacala ku maqan wey saddexdaaba ilahay baa damaano qaaday subxana wa tacala oo xaq iskaga dhigay inuu kaalmaynayo marka in yakunuu fuqara'a yugnihum allahu min fadlihi hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin allah subxaana wa tacaala baa deeqaya isagaa wax siinaya idinku u guuriya bu rabbilahi subxana wa tacala u guuriya rasuulkeennana salawatu rabbi wasalaamu calayh raggii saxaabada ahaa ee ka codsaday inay xiniyaha isgooyaan xilli xoolana ayna haysanin xoolo ay ku guursadaanna ma haystaan guurna waa u baahan yihiin oo shahwadii waa haystaa niman ku mashquulsan weeye masaalixda iyo danaha muslimiintana way ku mashquulsan yihiin markaasay u yimaadeen nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh waxay ku dhahdeen nebi allow waxaan rabnaa inaan ilaahay diintiisa u go'ne iyo aakharo u go'ne kulaylkan iyo shahwadan dhibkeeda si aan uga nasanno xiniyaha ma iska goynaaba nebigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh waa diiday maya buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh maya diintani ma aha diintii sidii suufiyadii nasaarada oo kale duurka la geli jiray ma ahee rabbi subxaana wa tacaala wuxuu idiin qoray raadiya oo wixii ilaahay idinku talagalayna shahwada ku guta buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh amaa waa isdhufaanaynaa iyo xiniyaha jaraynaa iyo maya raggii guursan mayna yidhi saddexda ahaa midkood uu yidhi anigu caawo o dhan baan soo jeedayaayo seexan maayo midna uu yidhi anigu maya hilib hilibba cuni maayo weligay ninna uu yidhi anigu dumarba weligay guursan maayo nebigu wuxu yuhi sal alay wasalam anigu habeenkii qaarna waan seexan qaarna waan soo jeediyo waan cibaadaysan maalmaha qaarna waan soomi qaarna waan afurnaan hilibkana waan cuni dumarkana waan guursan sunnadaydaa ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu nabi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh sunnadaydaa guursiga ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh limaada lianna guurku waa sunnatu alambiyaa rususha ilaahay subxana wa tacaala iyo nebiyada sunnadii iyo caadada laga soo gaadhay jidka laga soo gaadhay waa guurka rasuulku marka waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh raggii damcay inay aakharo un isaga go'aan oo cibaado ilaahay u go'aan oo dhib iyo carruur iyo rafaad iyo adduunyadiiyo kadeedkeeda ka tagaan nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalamu caleyh guursada buu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh waxaad garan kartaa marka ahmiyadda ay diinta islaamku siisay qoyska iyo dhisidiisa waxaa ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh si khaasa wuxuu ula hadlay dhallinyarada oo dee dhallinyarada nebigu wuxuu ula hadlayaa mawduuca uu kala hadlayabaa waxa yihi wuxuu yahay mawduucay dhallinyaradu kaga firfircoon tahay odayaasha iyo dadka da-oobay wuxuu nebigu yuri sal lla alay waslam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh dhallinyaradii ciddii kharashka guurka ka bixi kartaay ha guursata buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ha la guursado bal nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu inagula dardaarmay in guurka la badiyo leanna nebigu sal alay waslam wuxuu ku xisaabtamayaa sida uu inoo sheegay aakhare marka la tago oo rususha nin walba uu keensado dadkii raacsanaa waxaan doonayaa ummadaydu inay badato buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh yacni waxa weya saas daraaddeed calaa hada alasaas qoysaska muslimku inuu bato bulshadu ay barakowdo qoyskii markuu dhismo carruur baa ka imaanaysa marti buu yeelanayaa mudanuu yeelanayaa yani waxa wey xidid buu yeelanayaa qaraabuu yeelanayaa waa si ay qaab ay bulshadu isu dhex gasho u xidhiidho weeye qoyskii marka sinaba loogama maarmo waa asaas lagama maarmaan ah sidaas daraaddeed baa nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi tazawajuu fainii mukaafirun bikum lumama ywma alqiyaama walaa takunuu karuhbaniyati nasara buu nabigu yhi salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiidka imaam albayhaqi baa soo saaray sheikhu lalbani aleyh raxmat ullahi wuxuu leeyay waa xasan xadiisku wuxuu leeyahay ha noqonina buu nebigu yuri sal alay wasalam sida nasaarada suufiyadoodii duurgalka ah oo kale ha noqonina nasaarada iyo christianka waxay lahaan jireen maaqan hadda inay leeyihin kaleete niman intay adduunyada iskaga dhex baxaan oo meelaha baadiyaha iyo hawdka iyo intay ka dhistaan meelay ku cibaadaystaan halkaa dadka kaga go'a oo meeshaa ku cibaadaystay lahaan jireen oo naag aqoonin guur aqoonin carruur aqoonin shaqo iyo ganacsi aqoonin kuwaasoo kale ha noqonina buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh diintan ma aha sidii ruhbaaniyadii nasaaradoo kale waa xaniifiyatu samxa wey waxau rabbi ku kulmiyey adduunyadiiyo aakhiradiiba waa idinku kulmiyey saaca wa saaca saacadna diintaada aakhiradaada mustaqbalkaaga saacadna xuquuqdaadii adduunyada iyo biilkaagiisaas xandalat alasadi saxaabigii la odhan jira waa ka nabiga sal lay slam uu yimi xandala alasadi saxiix muslimka ku yaalla xadiiska abubakr sidiiq buu yimi markaasaa wuxuu yidhi abubakar ow ninkii la odhan jiray xandala waa munaafaqoobay isagaa isku wada markaasuu wuxuu yidhi war maxaa taa waxa sheegaysa war waan munaafaqoobay buu yidhi war seed leedahay oo seed ku munaafaqoobay wuxuu yidhi nebiga markaan la fadhino oo uu ilaahayna xusuusinayo oo janno iyo uu nooga warramayo naar nooga warramayo waxaad moodaa buu yidhi qalbiganaga siduu u saamoobayo sidii annagoo jannadii iyo naartii arkayno kaleeto markaanu ka tagnana oo carruurtii iyo xoolihii iyo hantidii markaan dhex gallana wixii qalbiganaga ku jiro o dhan waa halmaamayna isbeddel baa qalbiganaga ku dhacay saas daraaddeed munaafiq baan ahay munaafiq baan munaafiq baa isbedel lagu yaqaanaay abubakr sidiiq buu u sheegay markaasuu yidhi abubakar war aniga laftayda dhibkaa waa ay haystaay bal ina keen aniga laftaydaaba kula qabee bal ina keen waa israaceen rasuulkay wada tageen salawatu rabbi wasalaamu caleyh xandala hadla wuxuu yihi nebi maxamedow xandale waa munaafaqoobay maxaa dhacay buu nebigu sal alay slam wuxuu yihi nebiow tanaadna haysato markaan kula joognood nawaaninayso janno iyo naar inaan aragnaad moodaa haddaan kaa tagno oo xoolihii iyo carruurtii iyo dhex galana isbeddel baa nagu dhacay nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay baan ku dhaartay haddaad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan sidaad tihiin haddaad daa'imi lahaydeen malaa'igtaan jidadka idinku salaami lahayd buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh walaakin saacatan wa saacatan yaa xandala buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh saacad iyo saacad buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh maxaa laga wadaa saacad adduunyadaada saacadna aakhirada bini aadam baa tahay shah waa lagu saaray waajibaad baa lagu saaray carruur baa kugu tacalluqda xaas baa kugu tacalluqa naftaadii iyo doonideedii baa kugu tacalluqda saas daraaddeed saacad adduunyadaada saacadna aakhiradaadii ha halmaami wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar waxaa ka mida dadka qaar odhanaya ilaahu adduunkana wanaagna sii aakharana wanaagna sii cadaabkana ilaahu naga ilaali waxaa ka horreeya guruub kale oo famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wama lahum fi laakhirati min khalaq yani qolo waxaa jirta iyagoo odhanaya ilaahu adduunka waxna sii ilaahu xoola isii ducadiis waa intaas ilaahu xoola isii haye ilaahu carruur isii haye ilaahu xaas iigu dar haye ilaahu guri iigu darhaye ilaahu gaari iigu darhaye ilaahu aakhara wax isiiba kumaba jirta qaamuuskiisa iyo jadwalkiisa haddaad baadhaba qodob aakhara xusahaya kumaba jiraba qoladaa ilahay waa caayay subxana watacala waa dhaleecaysan yihin kuwa laakiin kuwa ilaahay ammaanay waxa weeye waa kuwa adduunyadoodii iyo aakharadoodiiba isku watow aakharadoodiina gacanta midigtaa bay ugu jirtaa adduunkoodiina gacanta bidix bay ku haystaa oo ma allah baa diiday subxana watacala ilahay baaba inagu qalqaalinaya diin markasta wax isugu dheelitirtay weeye ma aha diintii nasaarada ee lahayd duurka gala ganacsiga ka taga magaalooyinka ka taga teknolojiyada ha ka faaidaysanina yani horumarka dhaafa xadaarada ka taga duurka gala oo ruubaaniyooba suufiye noqda diintii odhanaysa maaha diinta islaamka saas ma ee waxay leedahay wax isku wada xaggana ha u badanina dhinac haddaad u badanaysaan dhanka aqra uga ilan ayadaa raasomaal oo rasmiya soo ma tani waa dhalanteed barrinta laga dhaqaaqaye haddaad dhinac u badanaysaan dhanka aakhara u bataa laakiin dhankaas iyo maya isku wada wixi saasaa la doonaya macnaha walaalayaal marka yani rasuulkeenna salawatu rabbi wasalaamu aleyh saasuuna leeyahay masaladaasi marka waxaan ula jeedaa qoyska dhismihiisu waa mabda ka mida mabaadida asaasiga ee diintii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalaamu aleyh saas way macnaha ayib anu nimaadna marka maxaa haysta mushaakisha qoysaska haysta ma haysta khaasatan qoysaskan yurub iyo maraykanka iyo noloshan reer galbeedka dhex yimid mashaakisha haystaay say u yaallaan mashaakisha haysta waxaa ka mid a qoysaska oo kuwa ugu halisana qoysasku waxay qarka u saaran yihiin ama dhacdayba taqriiban in badan ku dhacday in badanna ay qarka u saaran yihiin inay ku dhex milmaan mujtamacaadkii ay u yimaadeen maxaa yeelay mujtamacu saamayn buu leeyahy ta'siir buu leeyahy si aadan adiga dareemaynin markaa ayuu wuxuu kuu siinayaa dhaqankiisa taqaaliiddiisa waxyaalaha uu rumaysan yahay akhlaaqdiisa adigu laakiin waxaa laga yaabaa inaad filayso weerar muuqda in lagugu soo qaado gurigaaga weerar lagu soo qaadiyo xaaskaaga oo marada laga dhigo oo ilmahaagii weerar lagu soo qaado oo adoo arkahayo ay kuu muuqato la kaxaysto yacni saamaynta bulshooyinku ay sameeyaan oo ruuxa ku sameeyaan saas ma aha waad iskaga dhex noolaanaysaa saamayn badan ma dareemaysid qalbigaagaa marka hore wax iska bedelayaan isbedelka qalbigaa soconaya wuu soconayaa marka dambena saamayntu waxay usoo gudbaysaa noloshii qaybaheedii kala gadisneed qoyska usoo gudbaysa mushkilada ugu weyneyna haysa taas bulshadu inay saamayn leedahay waxaad ku garan kartaa nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa usoo dacwooday saxaabadiisa ka mid wuxuu ku yidhi rasuul allaw nin aan daris nahay nin aan daris nahay ayaa idhiba si kasta intaan yeelay buu ninkaasi dhibkii iga dayn waaya nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam waxaad samaysaa alaabta guriga ku jirta intaad soo saarto waddada ku soo daadi buu nebigu yuri sal lay slam alaabtii buu soo saaray gurigii ka soo saaray waddadii buu ku daadiyey markaasuu is-ag taagay alaabtii oo waddada daatay dadkii jidkay hayaan waa la soo marayaa marka ninkii soo maraba wuxuu leeyahay war maxaa kugu dhacay maxaa guriga kaa soo saaray nin dariso xun baan leeyahayo meeshan oo idhimayo gurigii aan la joogi waayo habaar allaha kugu rido inkaari kugu dhacdo war ninka laga nabadgeli waayo muxuu ah waa qoladaas waa dhacda kuwo kalaa soo maraya war maxaa kugu dhacay ninaan daris nahay baa idhimayo guriga iga soo saaray balaayo allaha ku rido qolo walba martaba warka u sheegaba yani waxay ku turtaa habaar bay ku turtaa ninkii markuu arkay waxa ku socda ayuu intuu iyuui warniyo raalli ahow raalli ahow dib dambana kuu dhibi maayo ballan baan kaa qaadayaa adigoo raalli ah alaabtii soo ceshoo guriga ku soo noqo isagaa alaabtii la dalbalay oo guriga ku celi dib dambe ninkii dhib dambe oo u qasfaday ma jiro bal u fiirsa rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh qaabku wax u daaweynaya bulshada cadaadiskeeda iyo bulshada ta'siirkeeda iyo saamaynteedu wax u dul qaadan kara ma jiro uma adkaysan karto maxaa yeele adiga bini aadam haddaad tahay waxaa la yidhahdaa al-insaanu kaa'inun ijtimaaciyin baa la yidhahda waa makhluuq isaga oo dhan inuu bulsho ahaado bulsho ku dhex jiro ay laazim ku tahay keligaa ma noolaan karto keligaa ma noolaan karto haddii wax walba inta guriga lagu dhigo hoolkan haddaan dhex fadhino inta cuntadii lagugu diyaariyo cabitaankii lagugu diyaariyo wax walba ood rabta halkaa lagu dhigo lagu yidhaahda keligaa ku noolow dadkana lagaa kaxeeyo cadaabka ugu badan unbaad mudani dhibka ugu badan unbaad mudani sababtu maxay tahay waxaad u baahan tahay waxaad la noolaato waxaad la sheekaysato waxaad wada joogtaan waxaad haasawdaan wax kula mid ah ood weheshato baad u baahanta waa nolosheenna qaybaha asaasigaabay ka mid waxaad ku garan kartaan rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ayadda fi suurati tawba ku jirta saddex ninoo waxaa jirta saxaabada ka mid a oo dagaalkii nebigu markuu u baxay tabuuk ka hadhay munaafiqiin badan baa ka hadhay laakiin saddexdaasi waxay ahayn saddex ninoo fiicfiican laakiin waxoogaa adduunya reeba markuu nebigu dagaalkii kasoo ka soo noqday ayay nebiga u yimaadeen sal alay waslam markaasay u cudur daarteen yacni waxay u sheegeen sababtii reebtay inay u hadheen gardarro inay u hadheen iyo garla'aan wax sababoo reeba iyagoon jirin inay iska hadheen nebigu sal alay waslam wuxuu ku yidhi kac iska taga ilaahay baa arrinkiina xukumi doonee waa tageen amar baa la soo rogoo nebigu wareegtu soo saaray uu leeyahay nimankaa lalama hadli karo wax la hadli kara ma jiro nimankii dadkii baa ka wada aamusay bulshadii waa dhex joogaan wasaajidkii waa imaanayaan meelihii la ysugu imaanayo waa joogaan laakiin assalaamu calaykum hadday dhahaan wa calaykum assalaam wax dhahaya ma jiro salaan xataa laga qaadi maayo afartan beri markay ugu dhammaatay yaa haddana xaaladdii lasii adkeeyo waxaa la yidhi naagihiinana ka fogaada markii hore dumarkii bayba la joogeene xaasaskiinana waxaa la yidhi ka taga rabbi subxaana wa tacaala nimankaa xaaladda qabsatay markuu cabirayay iyo dareenkoodu meeshuu gaadhay iyo sida ay cidhiidhiga u galeen wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wacala alhalaaati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh dhulkii baa ku cidhiidhyamay oo naftoodii baa ku cidhiidhyantay dhulkii waa waasac laakiin adiga dhulkani wuxuu waasac kuugu yahay bulshadaad ku dhex noosha sheekada lagugula sheekaysanay naftaadu waxay waasac tahay faraxsan tahay markaad dadka dhex joogto oo lagula sheekaysanayo ood weheshanayso ood wada joogtaan oo haasaawaysaan laakiin bulshadaasi maanta hadday kaa aamusto dhulkani wuxuu kula noqona dhulkaa taqaanayba ma aha bulshadu bulshadaa taqaanay ma aha bini aadam baynu nahay marka ma kala maaranno oo bulsho kama maarno bini aadamku waa kaain ijtimaaciyo bulshuu ku dhex koray bulshana kama maarno ha ahaatee bulshada aad ku dhex nooshahay adiguna waxbaad ku biirisaa iyaduna waxbay kugu biirisaa saamayn baad ku leedahay iyaduna saamayn bay kugu leedahay waxbay kaa bedashaa adiguna waxbaad ka bedeli kartaa ayb laakiin kolba haddii lagaa badan yahayna adaa lagu bedeli haddaad badan tahayna adaa wax bedelay haddii lagaa badan yahay waata soomaalidu tidhaahdo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan midna iskama caabi weerarka mabda mab afkaarta iyo akhlaaqda kaaga imaanaya bulshada aad ku dhex nooshahay inta aad iska caabin karto si kasta haddaad u dalaasho waa muddo kooban waxay la mid tahay sidii maalan adigoo biyo socda biyo socdo aada u socda togaga oo kaleeto biyahoodu markay rogmanayaan oo aada u socdaan adigoo ka hor yimid oo kaleeto oo ka hor dabaalanay oo biyihii ka hor tegey dayaarka biyaha qaabkuu u socdo inaad u raacdo mooyaane haddaad ka hor tagto ood tidhaahdo xoog ku mar muddo gaaban baad dabaalan kartaa muddo gaaban baad dabaalan kartaa wixii ka dambeeya waad raaci qasab si kasta haddaad dabaal u taqaano ood aqoon kasta u leedahay muddo gaaban baad biyo kaa hor yimid aad iska celin kartaa waa daali marka daba waa inaad dhiibto waad ku qasbanta waxaan kaaga socda bulshada kaaga socda aad ku dhex nooshahay inta aad iscaabin karto ood iscelcelin karto waa muddo gaaban oo aada u gaaban waxaad ku garan kartaa bulshooyinkii muslimka ahaa ee soo degay waddamadan reer galbeedka ee innaga soomaalida qaxeenna ka horreeyey markaad u timaadeen ayaga iyo bulshaday u yimaadeen u malayn maayo farqi weyn inuu dhexeeyo u malayn maayo farqi weyn oo la taaban karayo nolosha qoyskooda iyo carruurtooda iyo iyaga iyo wax weyn uma dhexeeyo innaga soomaalida ah muddadii aad timaadeen hadda dhowr iyo toban sano taqriiban baa la joogaa waddamada sanadihii horeed imaanayseen qaabkaad wax u arkayseen iyo aragtidiinna iyo qaab nololeedka qoysaska iyo yacni fikirkiinu qaabku ahaa iyo xataa akhlaaqdu qaabkay ahayd iyo iyo maanta siday tahay farki weyn baa udhexeeya bal ruux walowba adigu miisaan gooniyaysa saar maanta iyo shalay isku mid maydaan ahayn wahaakadaa waktigu waa ku wadayaa adiguna waad sii dabcaysaa yacni waad sii soconaysaa naf yar baa marka dambe kugu soo hadhi bal carruurtaada u kaadi kuwii ku dhashay u kaadi yacni dadka macnaha waxa weeye da'yartaa u kaadi odayaasha waaweyn ee iyagoo waaweynoo waxoogaa maskaxdoodu samaysantay diin ahaan u samaysmay akhlaaqdoodu samaysantay bulsho islaam kusoo dhex qoray kuwa unbaa laga yaabaa hadday wax ka hadhi karaan inay wax ka hadhaan un hadday hadhi karaan oo baaqi noqonaya kuwan baa hadha saas way macana ama generationkan generationka ku xiga isaga waxa weye rajo badan lagama qabo sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa duulaan toosa inta lasoo weeraray inaan lagu odhanin gaalow oo kiniisada gal oo diinta islaamka nac oo akhlaaqdii aad xagga kala timid waa wax xun inaan lagu dhihin baa laga yaaba laakiin maxaa heerkaa ku gaadhsiiyey waxaa heerkaa ku gaadhsiiyey maalin walba waad dhaqmaysaa maalin walba waad dhaqmaysaa maali rinjiga si kasta rinjiga ha u adkaado geed aday kasta haddaad tahay dhaqitaanka maalin walba kugu socdon baa kaa tanbadina marka dambe saas marka taa weye midda laynooga digayo ta'asurka iyo saamaynta bulshadu ay keenayso wax layska celin karo layska caabin karo maaha waana midda keentay shareecadii nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacala iyo diinta islaamku inay ina tidhaahdo war bulsho aad idinla fikrad ahayn oon idinla diin ahayn iskama caabin kartaane ka dhex taga haddii xal uun diintu heli karto in laysku dhex noolaan kara ah xalka waa la keeni lahaa laynamana yidhaahdeen taga guura laynama dhaheen hijrooda laynama dhaheen carara laynama dhaheen waxaa layna dhihi lahaa meye idinkuba waxbaad gudbin kartaane weerara oo macnaha waxa weeye afkaartiinna gudbiya laakiin rabbi subxaana wa tacaala waxaan inoo muuqanin baa u muuqda rasuulkiisa waxaa u muuqda waxaan maanta inoo muuqanin shareecadu waxay wax ka fiirinaysaa meel aynaan anagu waxba ka fahmi karayn waa middaa midda loo leeya marka meesha ka carara oo bulsho aan kula fikradan ha ku dhex noolaan oo reerkaaga ha ku dhex noolaynin wax kale laguma le waxaa lagu leeyahay marka ugu dambaysa iyadan baa ka adkaan doonta marka wax lala lex jeclaabo lex jeclo wax lala lex jeclaabo oo ruuxu uu macnaha waxa weeye uu yacni u naxo diinta ugu qalin haddii maanta lagu yidhaahdo intaas shilima haysatoo dhanna waa lagaa qaadan carruurtaadoo dhanna waa lagaa qaadan xaaskana waa lagaala wareegi soo maydaan qaxdeen ya wadaad intuu idinka yimaado africa iyo carab warqaxa oo hijrooda in yidhahda miyaad u baahanta ya haddii xoolahana laydinka qaadanay carruurtana laydinka qaadanay si halhaleel ah halhaleel oon xataa isweydiin lahayn baad u kixi lahayda sooma xataa laysma weydiiyaan war xaggeen u qaxna xataa maydaan isweydiisan wax ka qaalisan baa laakiin laydinka qaadanayaayo maalinba qayb la goosanayo wax ka qaalisan caruur ka qaalisan xaasad ka qaalisan dhaqaalo ka qaalisan muxuu yahay waa diin waa akhradaadii waa akhlaaqdaadii maalinba qayb baa la goosanayaa laakiin waxa weye iyada u qixi mayne xoolo laakiin waa u qixi lahay saas xoolo dartood waa u qaxaynaa laakiin diin la carara maya saas waan wada sababtu maxaa tahay leanna waxa weeye shaygu kolba qiimaha agtaada uu ku leeyahay ayuu ama dhib kugu qasbaa ama kaa joojiya waxaa aad qiimo inoola inala weyn waxyaabahan kale laakiin diintu wax weyn bay nala baha hadday doonto ha tagto hadday doontana ha joogto saas maana hadday doonto ha tagto hadday doontana waa joogto hadday doonto ha dhaawacanto hadday doonto ha qasanto waxaan ha yani waxa weeyaan almuhim waxa weeyaan muslim baan ahay ummaddii nebi maxamed baan ahay ummaddii nebi maxamed haddaan ahayn oo ummaddii maxamed jannaday wadageli waxaasa inaga dhadhac janno waa garanti meel bay iska taalla iyadu ha war warkaasi war jira ma warkaasi war jira ma meesha laynaga soo galay halkaa rasuulkeena muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh man khaafa adlaja waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcata allahi haaliya alaa ina silcata allahi aljanna buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalamu calayh war ninkii habeenkii ninkii cabsanaya oo jidka ka baqayaay habeenkiibuu socotayayoo guuraa ma aqaano waxaad ka timaadeen waddankii waad lugayn jirteene ruuxu markuu ka cabsanaya maalintii qorax iyo gaajo iyo oon iyo habeenkii baa la lugeeyayoo jidka la maraa ninkii cabsanaya habeen buu lugeeyaa habeenkii ninkuu lugeeyana meeshuu rabay buu gaadhaa war ilaahay badeecadiisu waa qaali badeecada ilaahayna waa jannada buu nabigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh wax rakiisa ood bilaash ku helaysaan ma aha wax rakiis oo bilaash lagu helayo jannada ilaahay waa ka weyntaa subxana watacala walaalayaal marka bulshada aan ku dhex nool lahay mashaakisha inaga haysata waxaa ugu weyn milankaas aynaan is-ogeyn een bulshada ku dhex milmayno rasuulkeennaana sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh sida dadku ay bulshada iyo dadku isu saamaynayaan oo afkaarta isu weydaarsanayaan wuxuu nebigu uri sal lla alay wasalam ruuxa xun ka la fadhiya ee la degan wuxuu la mid yahay sidii ruux la fadhiistay midka biraha garaaco oo kaleeto baasha buufimada hay baasha buufimadaee dabka lagu shido ee markuu dabku ka damaba ay ku huriyaan buufimadaasoo kale u haystaa birna wuu garaacayaa kaasoo kalead la soo fadhiisatay kaa markaad la soo fadhiisato laba mid wey ama dambaaburada iyo dhuxusha ilaan dabkiibuu hurinayaa dhuxusha dulduulaysa iyo dambaaburada dulduulaysa inay kugu dhacdo maryaha kaa gubto waa mid ama waxaan dabka ku jira iyo waxaan uu shishidahayo dhurkiisa iyo qarmuunkiisa inaad ku rafaado labadaa mid ka mida weeye haddaad la soo fadhiisato ruuxaas dabka shiday ruuxa xun iyo bulshada xun la deganaanshaheedu taasoo kale ka dhigaya haddii midkaasi uu maryaha iyo calalada iyo jidhka iyo dhimbilkaaga soo dushay ay ku gubayso bulshooyinkan aan dhex degannahay ayagu maryo kaa gubi maayaan laakiin diin bay gubayaan dhimbisha bulshada ka soo duulaysa markaba waxay ku dhacaysaa qalbigaagay gubaysaa iimaankiibay gubaysaa akhlaaqdiibay gubaysaa yacni waxa weeye wanaaggiibay gubaysaa qiyamkii iyo wixii sharaf lahaayee xishmad lahaay oo dhan bay gubaysaa marada hadday kaa idinka gubaan maro meel kaleo maad ka heli lahaydeen maro la-aan maydaan noqoteene laakiin wax qaaliya nebigu siduu ka wado salawatu rabbi wasalam ale xadiiska waxa weeye shayga qaaligeed haysato ayuu gubaya ruuxa wanaagsan iyo bulshada wanaagsan la noolaanshaheedu wuxuu la mid yahay oo kaleeto nin cadar haysta ninka barfuunka ama cadarka iibiyo adoo u yimid oo kale la soo fadhiis ama waxa weeyaan fadhiisigaad timid imaanshaha aad timid eed la soo fadhiisatayba baad udayga helaysaa udgoonka ama meehe wuuba kaa iibinoo waad intifaacsan ama meehe wuu iska kaasiin oo bilaash buuba kugu siin ruuxa cadarka iibinaya faa'iida la-aan ka tegi mays dhibna kaa soo gaari maayo bulshada wanaagsan ku dhex noolaanshaheeda iyo dadka wan wanaagsan la saaxiibidooda waa nooca dadka xunxun iyo bulshada xun ku dhex noolaanshaheeduna waa taa hore oo nebigu ku tusaaleeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh ninkaa dabka shiday annaga marka isma ogin iskamana war hayno laakiin waxaa gubanaya qoysaskii baa gubanaya sistamka iyo nidaamka qoysaska ilaahay ugu talagalay inay u noolaadaan waxaa bedelaya sistamka iyo nidaamka bulshadan aad dhex timaadeen qoysaskooda u nool yihiin mana kari kartaan mana caabin kartaan mana isjecelin kartaan nabigeennu wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil buu nabi uri sal lay slam war ninku ruuxu ruuxa uu saaxiibka la yahay buu ku diin yahay oo la diin noqonayahay ciddaad la saaxiibaysaan ka fiirsada buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu calayh adoo quman oo diin leh oo khayr badan haddaad ciyaal suuq saaxiib la noqoto maalinta dambe ciyaal suuq baad noqoni adoo akhyaar ah haddaad kuwo ashraara la saaxiibto maalinta dambe ashraarun baad noqoni adoo qiimo leh haddaad kuwo aan qiimo lahayn la saaxiibto maalinta dambe qiimo darrun baad kusoo dhici limaada inaynan waxba kuu sheegin baa laga yaabaa laakiin dhaqankoodaa ku saamaynaya marka saamaynta bulshooyinku ay isku samaynayaan ama adiga kugu yeelanayaan waa maskale iskacas nabigeenu wuxu uhi sal lla lay waslam laa tusaaxib ilaa mu'minan ruuxaan mu'minayn ha la saaxiibin hana la degin dariskaaga shaaricaaga dawladdaad ku hoos nooshahay bulshada aad yacni kugu wareegsan kulligood waa waxaa saamaynaya noloshaada saamaynaya mushkilada horta ina haysatahay kow oo qoysaskana haysatahay waa mawjadaas iyo dabaylaha xooga badan ee haya weerarkana ku ah wixii dhaqan iyo diin u ahaa kow mushkilada koobaad taas mushkilada labaadi waxa weeyaan isdiwaajiyatu talaqi waatarbiya almutacaarida haddii bini aadamka ilaahay subxaana wa tacala siduu qur-aanku ku sheegay ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi alla subxaana wa tacaala ruuxa bini aadamkaa laba qalbi uma samaynin waa hal qalbi buu leeyahy xubinka qalbiga la yidhaahda ee bini aadamka wax qaadaayo waa hal meel waa hal mid ruux laba qalbi leh ama laba wadna leh ilaahay ma abuurin subxana wa tacala maadaama ay saas tahay wadnaha iyo qalbigu mid hadduu yahay hal mabda' buu aqbali karaa hal mabda'a buu aqbali karaa laba mabda' wadnaha isuguma tegi karaan alla subxaana wa tacaala xubin uu abuuray oo aada cagsha badan wey oo jidhka meesha xarunta laga maamula xubinkaa yarka ahee jidhka xaruntiisa ah laba mabda' ma wada qaadan karo kufri iyo iimaan ma wada geli karaan dhaqan islaamka ka soo jeeda iyo dhaqan gaalo ka soo jeedana ma wada geli karaan qoyskii muslimka ahaa dhaqan gaalo ka soo jeeda iyo dhaqan diinta islaamka ka soo jeeda isuguma tegi karaan laba shay oo iska soo horjeedo oo dab iyo biyo isku ah meel kuma kulmi karaan mashaakiisha marka haysata waxaa ka mid a qoysaskii waddamadan reer galbeedka yimid waxaa ka mid a dhaqankii xagga ay kala yimaadeen oo islaam ahaa dhaqankii halkan ay ugu yimaadeen oo gaal ah labadaasaa kala jiidanaya marka labadaasaa kala jiidanaya laba dhaqan ruuxay kala jiidanayaani akhiiran marka dambe wareer unbuu kusoo bixi wareer unbuu kusoo bixi rabbi qur-aanku ku tilmaamay subxana wa tacala masaladaas dhowr aayadood baa lagu tilmaamay shareecada islaamku waa diiday haba yaraatee ruuxa muslimkaa qoyska muslimkaa dawladda muslimka ah halkaa nidaam ee ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn inay mid kale ku barxaan waa diiday rabbi subxana wa tacala wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili jidkaygii toosnaa wakaa buu rabbi yihi subxana watacala jidadkaa yaryarkaa ee ka leexanaya dhinacyaha maraya ha raacine isaga keligii mara jidkaa toosan waa qur'aanka iyo sunnada nabigeena sal alay slam waa isaga midka la doonayo nolosheenoo dhan inay noqoto qoysaska in lagu saleeyo maamulka qoysku ku salaysmo qaab dhaqanka qoysku ku salaysmo tarbiyada carruurta ku salaysmo bulshada maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo xidhiirhkeedu ku salaysmo rabbi subxaana wa tacala ka ugu talagalay taaw nidaam kale marka haddii uu lagu garab wadaayo bini aadamkii ma qaybsami karo bini aadamkii ma qaybsami karo bal rabbi subxaana wa tacala tusaalaha uu bixiye fiir daraba allahu maala rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuun warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani maalan baa lahi subxana wa tacala alla wuxuu tusaale samaynayaa nin ay wada leeyihiin koox buu ka dhexeeya dad badan buu ka dhexeeya waa addoon sayidiye badan baa isku leh sayiidyada isku leh ee uu ka dhexeeyana ayagaadan isku kalsoonayn oo dad iyaguba iskhilaafsan wey shan ilaa lix nin ilaa toban nin oo waxaa isku leh ayaga laftooduba isdiidan addoon kale oo hal nin a leeyahay oo hal meel amarka ka qaatana waa ka isaguna labadaasi ma siman yihiin baa la yidhi subxana wa tacala labadaasi ma siman yihiin hal meel ah inaad ka dambayso hal ilaah leedahay hal sharci a leedahay hal nidaam leedahay hal dhinaca u wada jeeda adiyo reerkaagu waa midda bini aadam toosani kusoo bixi karo qoys toosanoo hagaagsan kusoo bixi karo laakiin qoys dhowr nidaam ay isku haystaan xagga nidaamkii reer galbeedkaa ka jiidanaya xagga nidaamkii islaamkaa ka jiidanaya xagga nidaamkii soomaaligaha iyo taqaaliidii iyo caadaadkii baa jiidanaya qoys noocaas oo kaleeto oo boqol nidaam isku haystaan waa wareeraya walaa shaka fii dalik meel dhexaad buuna kusoo dhacaya rabbi subxaana wa tacaala marka miduu inoo tilmaamayo taawi shakina kuma jiro taa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay iyo nidaamka uu qoyska ugu talagalay haddii uu qoysku mari waayo oo nidaamyo kaleeto iyo dhaqamo kaleeto uu qaato in uu fasaadayo shaki kuma jiro walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalardu bu rabbi subxana watacala xaqu hadduu raaci lahaa say rabaan samaawaadkiiyo dhulalku way fasaadi lahayn bini aadamku say rabaan say noloshooda u rabaan say caqiidadooda u rabaan say cibaadadooda u rabaan dhaqanka ay doonayaan waxay iyagu dejisteen hadduu xaqu raaci lahaa samaduna ma dhisnaateen dhulkuna ma dhisnaadeen waa fasaadi lahayn qoyska boqolka nidaam ka amar qaadanayaay waa fasaadayaa waa wareerayaa ma hagaagsanaanayo ma deganaanayo xasilooni male qas ka bixi maayo carruur wanaagsanna ka soo bixi mayso maxaa yeelay boqol nidaam baa u taliya boqol nidaam buu ka amar qaataa mar kanuu ku socdaa marna kanuu ku socdaa mar kanuu khilaafaya mar kanuu khilaafa haba yaraatee waxaan hal nidaam lahayn maba socon karayo samaawaadkan iyo dhulalkan aad arkaysaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata samaawaadkan iyo dhulalkani hadday ilaahyo kaloon alla ahayn ay lahaan lahaayeen way fasaadi lahaayeen bu rabbi subxana wa tacala waxay ku jiraan oo maalinkaynu aragnay ilaa maalinka maanta hal nidaam bay ku socdaan qoraxdii meel bay ka soo baxaysaa meeshii bay u dhacdaa dayixii waa soo baxayaa meeshiisiibuu u dhacaa yacni waxa weeye samadii waa dhisan tahay wax isbedela kama muuqdo dayactir uma baahana dhulkii waa dhisan yahay bini aadamkii sidiisiibu u tarmayaa nidaamkan wax ku socdaan macnaheedu waxay kutusaysaa hal ilaah baa ka dambeeya haddiise laakiin ilaahyo fara badan ay jiri lahaayeen oo meeshan yani wada maamulaay ma dhisnaadeen boqol nidaam bini aadamku kuma socon karo boqol nidaam ma wada maamuli karo laba nidaam kama dhaxayn karo mushkilada marka ina haysatahay waxay tahay qoysaskeenii aynu meeshan la nimid oo aynu ku soo kornay mujtamac iyo biica mucayana oo nidaam mucayana ku nool diin islaam dhaqankeeda oo dhinac iyadana ah oo diintii aynu sheeganaynay macnaha islaamnimadaan sheeganaynay tanaynu la nimid waxaa ina qabsaday marka mawjad aan sahlanayn oo bulsho samaysan cariiq ah xididaysatay nidaamkeedu uusan sahlanayn yacni wax alla waxay ku baahin lahayd oo barnaamijkeeda ku fidin lahayd oo imkaaniyaada haysata ayaynu marka kusoo dhexdhacnay nin marka waxa weeye yacni badweyn ku dhexdhacayo nin badweyn ku dhexdhacay biyo iskama dhawro iskama ilaalin kartid marka waxaa marka halisyada ina haysta ka mid ah oo khatarada ugu fara badan ina haysta ka mid ah isdiwaajiyadaas qoysaskii muslimka ahaa nidaamkii islaamkana ay ka soo guureen kii gaaladana ayna la qabsanin oo dee mayna gaaloobin saas daraaddeed laba ragdhaxaad bay ka laalaadaan qoysaskii marka dhibaatooyinka haysta ayay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a qoysaska waxa la yidhahdo runtii annagoo aad ugu jilicsan ama ugu dabacsan waxa la yidhahdo qasulfikriga ama duulaanka maskaxda khaasatan haddaynu nahay bulshadii soomaaliyeed ee wakti dhow yimid saad ogsoon tihiin dad waxaynu nahay xadaarada iyo horumarka iyo teknolojiyada iyo waxyaalahan adduunyada ee bini aadamka maanta maskaxda lagaga qaadayo laynagu khayaamayo ee laynagu sirayahay dad aad ugu daciifiin oo ku liitaan ah meelo tuulooyina nolol iska bidaa'iya oo iska bilow ah meel baadiye ah dhulkaasaynu ka dhig waxaynu ku soo dhexdhacnay marka nolol aynu inteeda badanba inteena badanba u aragno inay tahay jannadii la raadinayo jannadii la raadinayo janno laabanba ma jirto maxaa lagu gaadhay baa soo baxaysa dooma guryahan quruxda badan waddooyinkan hagaagsan nidaamkan iyo kala dambayntan nabadgeliyadan waxaan maxaa lagu gaadhay waxaa lagu gaadhay idinkuna dhaqan baad lahaydeen oo idin dib riday annaguna dhaqan baan leenaho na hormariyey horumarkiinuna wuxuu ku xidhan yahay dhaqankaanu haysanay inaad qaadataan ma rabtaan inaad horbadaan ilbaxdaan nabadgelye heshaan teknolojiye heshaan horumar samaysaan kaasa meeshaanu soo marnay soo mara intii tillaabo ee bulshooyinku reer galbeedku soo mareen soo mara lala leeyahy marka tan soo qaata tan ku xejiya tan ku xejiya tan ku xejiya markaa kadib aad magaalooyinku quruxsaneynaysaa iyo nolol qurux badan iyo nabadgelyo iyo nidaam iyo kala dambayn iyo teknolojiya markaasaad gaadhaysa markaasaa waxaa lainoo adeegsanaya wasaa'il runtii waxa weeye qaarkood khatarta ay leeyihiin wax la sawiri karaba inahay telefishinkii baa lagu adeegsanayaa gurigii ku dhex yaalla idaacaddii baa lagu adeegsanayaa joornaalkii baa lagu adeegsanayaa waxaa lagu adeegsanayaa shaaric iyo jidkii baa lagu adeegsanayaa iskuulladii iyo goobihii waxbarashadaa lagu adeegsanayaa jaamacaadkii baa lagu adeegsanayaa muhimmaddu maxay tahay marka muhimmaddu waxa weeyaan in lagaa qaadhiciyo adiguna waa dambaysaa waana lagaa horeeyaa waan dambeeyaa haddaad ictiraafto macnaheedu waxa wey raadkayga soo raaca wey marka war dhaqankaad haysan jirteen ma fiicnayn qoysaskiinu say u dhaqnaayeen ma fiicnayn waxbarashadiinnii way liidatay jinsigiinna waa liitaa diintiinnu waa liidataa maxaan samaynaa taanada soo raaca waa inta waa inta duulaanka marka maskaxda waa midka ka dhigay in badan oo innaga inaga mid ah in aynu raadinno sidii aynu u jiri lahayn reer galbeedkiiyo dhaqamadooda dadkii da'yarta ahaa dhallinyaradii yacni dumarkii qoysaskii waaba la isgaadhsiin lahay meel laga gaadho dhaqankoodii baa sidii loo yaa tartan loogu jiraa sidii loo qaadan lahay markaasaa waxaa la ysku ammaanayaa ninba ninkii uu macnaha kaga horreeyo ninba ninkuu kaga horreeyey iyo qoysba qoyskuu kaga horreeya buu ka ammaanaya labaan kala saari laanahay marka labada inaga jira kan khaldan waxay tahay waxa la yidhaahdo horumarka adduunka iyo mas'alada dhaqamada iyo akhlaaqda iyo nidaamka nolosha way kala gedisan yihin horumarka iyo xabaaraadka iyo ilbaxnimada iyo teknolojiyada iyo waxani waa wax ummadaha oo dhan ka dhexeeya wey waa wax la wadaago wey waa wax islaamkuna uu dawr iyo kaalin ku lahaa oo meel soo gaadhsiiyey reer galbeedka iyo gaaladuna ay ka faa'iidaysteen oo markii dambe heer gaadhsiiyeen berritana waa laga yaabaa inta laga qaato ummado kale inay sii kobciyaan oo meelayna gaadhsiinin inay gaadhsiiyaan waa wax saasoo bulshooyinku isu dhidhiibaan ninba maalin dawrkiisa iyo kaalintiisa u qaadanayo waxaan kadaata marka taasi waa noocaas laakiin mas'alaa jirta oo ka qiimo badan birtan la hagaajiyey iyo nolosha bini aadamka la sahlay iyo fasilitiiskan faraha badan ee la bixiyey iyo wax ka qiimo badan baa jiroon inagu haysanno laakiin gaal ayna haysanin maxaan haysanaa waxaan haysanaa alqiyam alakhlaaqiya diin iyo akhlaaq iyo dhisnaan iyo nadaafad iyo wixii bini aadam qiimo ku yeelan lahaa baynu leenahay sharaf buu ilahay ina siiyey subxana wa tacala sharafta rabbigeen ina siiyey qoysaskeenna siiyey innaga ina siiyey carruurteenna siiyey aynu asal u lahayn oo macnaha waxa weeyaan aynu ku dhalannay sharaftaasaa la doonayaa inaynu gadno sharaftaasaa la doonayaa inaynu beecinno inaad u aragtaa loo baahan yahay ninkan aad la soo degteed ee beristeen inaad adigu kaga qiimo badan tahay dhankii bini aadamnimada waxoogaa birta hadduu kugu dhaafayna birta weligeedba waa la isku dhaafi ya oo bir laysku dhaafay dee innagaa seexanay sax innagaa ka seexanay laakiin bir baa lagugu dhaafay macnaheedu ma aha bini aadamnimadii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii iyo diin iyo wixii bini aadam diin bini aadamku ahaa baa lagugu dhaafay ma aha labadaa marka in la kala saaray u baahan tahay innaga dhaqankii ilaahay inoo soo dejiyey qoysaskeenna ugu talagalay mid ka qiimo badan reer galbeed ma hayaan bal idinkaa iiga xogogaalsane reer galbeed qoysas uma dhisna carruurna uma samaysna nin iyo naag isku kalsoon oo guri wada degan oo isku hagaagsan oona ma laha sidaa ay u burbureen un baan innaguna kusii soconnaayoo burburkaasaan innagana wax moodayna mas'alada aan doonayna marka inay naga dhadhacdo waxay tahay innagaa ka fiican dhismaha qoyska nidaamka qoyska innagaa kaga fiican dhismaha bulshada innagaa kaga fiican diin baynu kaga fiicannahay akhlaaq baan kaga fiicannahay taa waa inaan dhahno na soo raaca taa waa inaan dhahno na soo raaca wayna dha annagaa idinkaga fiicane bini aadamnimadii waa ka baxdeen xoolaad u baxdeen xoolo in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan dhankii xoolahaad u baxdeen bini aadamnimo hoos baad uga dhacdeen markii akhlaaq la joogo iyo bini aadam wuxuu bini aadam ku ahaa waad ka baxdeenoo kusoo noqdoo kaalay aan idin barne laakiin haddii aad u baahantihiin adduunyo iyo qaabkee baa maamul loo sameeyaa iyo qaabkee baa macnaha wax weeyaan maaragtay yacni wax weeya culumta adduunyada oy ku horumareen oy ka midho keeneen aan ka faa'iidaysan
laakiin wixii qashinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqanxumadoodii iyo gurigooda qaabkay u maamulayeen taas yaan marnaba maskaxdeenna laga dhaadhicinin waan idinkaga fiicannahay yaynana u arkin inay inagaga sitaan waana dhib ina haysta runtii adduunyada iyo qalbigeena say u gashay baa wuxuu keenay haddii aad badhankii adduunyada kor u fiirinaysaan ood marti u tihiin ood iyagu idin soo dejiyeen wixii kaleo dhanna inaad ku raacdaan khaasatan dadkii macnaha caqli gaabnaa dadkii aan horay diinu lahayn dadkii akhlaaqdu ku liidatay inay dabayshu ina qaadaaye yaanu iskala reebna insha allahu tacaala waktigii ayaa dhammaaday muxaadarada qaybaheeda dambe biidni illahi tabaraka wa tacaala waktiyada dambe ayaan ka dhigi doonaa hada bilahi tawfiiq wsal allahuma waslm ala nabiyina muxamadi wala ali wasaxbi waslm ilaa su-aalihi su-aaluhu maadaama shiikuna ka sheekeeyeynana aynu sognahay culayska qoysaskayna saaran waa lagu wareeray farabadnidooda iyo kala soocooda sidaa awgeed waxaa jiri doona insha allahu tacaala bal nadwo fiqiya oo ku saabsan insha allahu tacaala su-aalo kuwaasaa intii badnayd loo dibdhigay intan xitaa hadda taale lagama gaadho sidaa awgeed qofkii su-aashii sii waaya ha ku talagalo insha allahu tacaala inay isniinta iyo wixii loo gaadho nadwadaa fiqiga ay kusoo bixi doonto haddii abeedmo sheikh su-aasha koowaad waxay odhanaysaa maadaama saa tilmaantay oo aada iyo aada u badan yahay burburka qoysasku islamarkaana ay biyo nasitaan maxaad nagula talinaysaa haddaanu nahay qoysaska soomaaliyeed ee degan dhulka kan galbeedka
bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malinayaa ilad saliim jawaabta ka horeysa waxay tahay taladii ma qaadanaysaan wax badan baa laydinla tariya haddaad qaadanaysaan laakiin tala aan loo soo jeedin waxaan u malinaya inaydaan nagu la goynin intaad waddamadan reer galbeedka dhex degan tihiin wadaad kasta oo meeshan tala idinku siiyaay waa uu nin idinle badweyn baa ku dhex jirtaane biyaha iska ilaaliya adoo biyo ku dhex jira haddana biyi miyaa iska ilaalin karta waa masale adag xalka haddii la yidhahda kama dambaystaa waa xalka in badan lagu celceliyay in lagu celceliyana ay waajib tahay inaad garowsataan ood fahamtaanna ay waajib tahay inaad fulistaanna ay ka sixato maxay tahay waxa weeyaan in badweyn ku dhex jiraay biyo iskama dhowreen biyaha iyo badweynta saad ka dhex baxdaan banaanka istaaga banaanka uga bax markaasaad ingegaysaan oo qoyaanka aad iska ilaalin karta hadday noqoto bal sheekhu taasi waa adag tahay bal xal ka sokeeyaa raadi oo bal qiil noo raadi hadday tahay arrinta hadda waxa weeye qiilkii intaa ka sokeeye la heli karaayo waxa weeyaan uun mar uun biyo haddii la waayo maxaa la sameeya ya adoo dahaaro u baahan haddaad biyo weydo maxaa la sameeya waa la gebagabaystaa sooma wixii intaa ka sokeeye waa un gebagabaysi boodhaysi u taqriiban marka ilaahay subxaana wa tacaala hainoo kaalmeeyo waxaana dhihi lahaa ilaahay subxaana wa tacala walaalayaal intaad kaashataan ood allah tala saarataan ood iimaankii iyo kalsoonidii mu'miniinta lagu yaqaanay qaadataan sidii aad diintiina u badbaadin lahayd idinku dadaala haddaad meeshan joogtaan ood carruur iyo xaasad keenteen bal waxaa la yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu waxaan la wada haleeli karin wixii laga qaban kara lagama tago intaad meesha joogto waxaad qaban karta qabo ama islaamic iskuol caruur la geeyo reerkii iyo yani waxa weeye islaamihii iyo qoysaskiiod hal xaafad soo wada dejisaan maraakiista islaamka iyo meelahaas khayrku ka socdood ka ag badataan idinka isla joogidiinna oo badata iyo isla heshigiinna waxyaalahaas waa waxyaalo yaryaroo runtii la dhihi karo ilaa xaddimaa waa gebagabaysigaas iyo maarta moodhaysigaas laakiin xalka rasmiga ee mar walba lagu soo celinayo waa tii rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankuna inoo jideeyey xal kaleeto ma lihin ooan ka ahayn inaan carruurta iyo reeraha ka rarno waddamada reer galbeedka hadal bala
su-aasha kalena waxay odhanaysaa shiikh dunidan galbeedka waxaa aad u badan burburka bayska waxaana keenaa qawaamadii ninka oo meesha ka baxda waxaana ka qayb qaata gabdhaha oo badanaa marka laisqabto gaalada uxukun taga ama booliska naga dacweeyo reerkii markaana laga dhex saaro marka muxuu noqonayaa uxukuntan in ay gabdhuhu aadaan ama uxukun tagaan booliiska oo markaa sidaa reerkii laga dhex saaro haddiise markaa carruurtaasi ay gaalowdo oo sidaa ay ku xumaato anigana layga dhex saaray ama layga qaaday miyaan dembi ku yeelanaya
ilaa maalinkii ugu horreysay bulshooyinkan waddamada reer galbeedka yimid aan u imid ilaa maalinka maanta ah su-aashaasi waynu soo noqnoqonaysa ilaahay amarka ilmihii baa layga dhex saaray ee mas-uuliyad miyaan ku leeyahay iyo maxaad mas-uuliyad ugu yeelan weyda adaa keenay meesha ama lagaa dhex saaro ama yaan lagaa dhex saari ninka meesha keenay oo sababta u noqday adiga wey haddaad adigu sabab u tahay meelaad uga baxsanaysa us ilaahu maa banaanka lagu tuuraad sheegiye maa boqol goor banaanka lagu geeye meelaad kaga baxsanaysa us xilka iyo mas-uuliyadda adigaa mas-uul ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kullukum raacin wakullukum mas'uulun can raciyatihi wاrajulu raacin fii ahlihi wamas'uulun can raciyatihi buu nabi uri sal alay slam marka meel la kaga baxsan mayso meelaad kaga fakanaysa mayso hadday ilmahaasi gaaloobaan ilahay ma qadaro subxaana wa tacaala kama dhigo alle hadday gaaloobaan adaa mas-uulka haweentaas haddii diinteeda wax soo gaadho adaa keenay kuwa qaraabada aad tihiineed meeshan kusoo uruurisay adaa keenay adaa sabab u taa macnaheedu maaha isaguna inuu beri yahay isagana waa mas-uul hadduu qaangaad yahay laakiin shaki kuma laha inaad qayb libaax ku leedahay dembigiisa iyo khaladka uu galay mas'alada qawaamada ragga iyo mas-uuliyadooda iyo xilka ka saaran iyo guriga hadduu khilaaf yimaado see loo xalliyaa waa duruusaha inoo soo socda insha allahu tacala muxaadarada qaybaheeda dambe wey xilligaa un baan ka hadli doonaa wabilahi tawfiiq
akhwaan insha allahu tacaala su-aashan ayaan ugu dambaysiinaynaa haddii abaydmo su-aashu waxay tahay saailku wuxuu leeyahay waxaan isu qaban qaabiyey sheikh inaan guuro kabacdina gabadhii waa iga diiday waxayna tidhi anigu kula guuri mooy kula guuri maayo ee ifur kabacdina waxaan ku ihi waan ku furayaa laakiin carruurtu waan kaxaysanayaa arrinkaas ayaana kaga xidhay furiinkeedii marka miyaan dulmiyey haddii aan ku xidhay furiinkeedii inay carruurta aan kaxaysto oo dhulmu sila aado
carruurta waxa weeye shareecada islaamku siday qabto labada waalid kolba xagga diintooda midka ay maslaxadooda ku jirto ayaa la raacinaya haddii labada waalid ay noqoto in la wada joogi waayo ilmaha waxaa loo danaynayaa intaan adduunyadooda iyo biilkooda iyo noloshooda laga fikirin waxaa laga fikiraya diintooda laga fikiraya iyadaa mudnaanta koobaadda ninkaas oo su-aasha soo qoray waxaa dhihi lahaa horta marka koobaad ilaahay subxaana wa tacaala kaasho ilaahay ku qalmeeyo marka labaad runtii maa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can katiir waxaan inagu kasbannay oon shaqaysannay abaalkeedii un weeyey meelba kama imaanin wax shalayto aadan ka fiirsanin un midhaheedii wey ilaahay usoo wadkeen subxaana wa tacaala oo allah usoo noqo adee khaladka galay khaladkii aad gashay ciqaabtiisii umaa maanta ku haysa masalada labaad waxaan ku dhihi lahaa reerka sidaad shalay u wada keentay maantana inaad u wada celin karto ku dadaal farsamo aad isticmaashaba iyo si aad yeeshaba ilaahay kaalmadiisana cusko ilahay baa wax fududeeya subxaana wa tacaala gabadha inuu ilaahay qalbigeeda soo jeediyo arrinta ku qanciyo geed gaaban iyo geed dheer u tuur asbaabteedii la imow kuguma talinayo in aad reerkii carruurtii ka kala tagto laantii ka tagto adiga keligaa cararto hadda adiga keligaa cararkaagu muxuu macno leeyahy adiga keligaa cararkaagu wax macno uu samaynaya ma jiro carruurtii aad keentay iyo reerkaaad keentay sidii aad ku badbaadin lahayd inaad ku dadaashay u baahanta marka allah intaad gaashato subxaana wa tacaala farsamo iyo qaabkii aad isticmaali lahayd kollay nin walba iyo tabtiisa iyo kolba sidii ilaahay u waafajiyay ku xidhan tahay arrintuna waxayna ka fursanaynin oo kollay kollay aynan ka fursanaynin in aad sidii wax aad u sursuulin lahayd oo wax u maaragtay u farsamayn lahayd oo aad ku dadaasho laakiin marnaba kuma dhahayo reerkii ka dhaqan gabadha furitaankeeda haddaad ilmaha isii ku xidho hadday su-aashu waxay tahay kuma siinaya hadday ku tidhaahdo meeshana kaaga xoog badanta nidaamkiina ayada garab siinayo hadda waxa weeyaan waan kufuri unbaad la taagnaan xaaladii waad sii dhabtiseen waad sii xumay xamasi hagaagin asal ahaan ninku inuu yidhaahdo gabadha xaggeeda hadday diidmadu ka socoto inuu yidhaahdo isfuro oo masaladii khuluca lagu saleeyo waa heli kara ilmaha diintooda hadday tahay waa la heli karaa laakiin waaqica norway ka jira ama waddamada reer galbeedka ka jiraayo waa waaqic si gooniya in wax loo cilaajiyo u baahan si gooniya in wax loo daaweeyo u baahan waaqic yani ma aha yani waxa weeyaan sidii inagoo xagga joogno kaleeto loola dhaqmi kara ma aha warka murtidiisa waxa weeyaan nin tuur leh sabuu u seexday isaga yaqaanay soomaalida xaalada khaaska bal waxaan ku dhihi lahaa culimmada kula joogtana aada ula tasho adiguna ha ku degdegina xaaladda si fiican u daraasee ilaahayna la kaasho subxana wa tacala allana waxaan baryaynaa inuu gabadha qalbigeeda usoo jeediyo wixii khayra adiga iyo iyada iyo ilmahaba samaan ilahi idin waafajiya subxana wa tacala wabilahi towfiiq